bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee rediyo muqdisho afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo dhaawiciisa loo qaaday dalka dibaddiisa wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta kulan dhiiragelin ah u samaysay suxufiyiintii ugu horreysay oo soddon sannad kadib dhammaysay jaamacadda ummadda soomaaliya jenaraal xuud iyo maamulka gobolka hiiraan oo maanta heshiiyey iyadoo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka uu goobjoog ka ah heshiiskaasi wafdi uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha guud ee puntland oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka dibadda warka habeene rediyo muqdisho caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada abudhabay waa habeennimo isniin ah toddobiyo tobanka janawari sannadda labada kun iyo labayo labaatanka kusoo dhowaada warkaasiyo faahfaahsan afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhaawiciisa loo qaaday dalka dibaddiisa waxaana ku sii sagootiye garoonka aadan cadee xubno ka tirsan golaha wasiirada mas-uuliyiinta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo saxafiyiin soomaaliyeed haddaba waryahayaga nasre bashiir cali ayaa eegaysa warkan caafimaad taama allaha siiya waxaa maanta dalka turkiga loo qaaday maxamed ibraahim macalimow afhayeenka xukuumadda oo shalay ku dhaawacmay weerar bahalnimo oo ay u geysteen kooxa arxan daran waxaana garoonka diyaaradaha kusii sagootiyey mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiirka ganacsiga iyo qaar ka mid a madaxda warbaahinta soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa horey u ballan qaaday in dowladiisa dadaal ku bixinayso soo kabashada maxamed ibraahim macalimow afhayeenka xukuumadda oo ahaa shaqsi muhiim u ah bulshada soomaaliyeed agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane liibaan cabdi cali oo ka warbixiyey dhaawaca afhayeenka ayaa sheegay in xaaladiisu ay soo hagaagayso haatan loona qaaday dalka turkiga si halkaasi loogu sameeyo daweyn dheeraad ah dhaawacaa soo gaaray sidaan kalaba warbaahinta la wadaagnay dhaawacaasi ma aha mid noloshiisa hadda khatar ku ah oo life threatening ah hase yeeshee wuxuu u baahan yahay baxnaano iyo ka warqab dheeri ah waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo markii uu shilkani ku dhacay afhayeenka xukuumadda amar ku bixiyey in wax kasta oo ay qaadato ama si kasta oo ay xaaladdu tahayba maxamed ibraahim macallim uu loo fidiyo gurmadka uu u baahan yahay ee dhinaca caafimaadka ah sidoo kale waxaan mahad gaara u jeedinaynaa mas-uuliyiinta kala duwan ee saacadaha badan u soo jeeday wakhtiga badanna geliyey in dardaarankaas iyo amarkaas ra-isul wasaaruhu bixiyey la fuliyo madaxda warbaahinta iyo mas-uuliyiintii garoonka diyaaradaha kusii sagootiyey dhaawaca afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimow ayaa alla uga baryay in caafimaad deg dega uu siiyo waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay soo raysto oo soo caafimaado alla dila ayaa dhinta qof kasta wuxuu dhimanayaa xilligiisa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu caafimaad taama siiyo isaga iyo maxamed cabdicasiis oo adeer u ahaa oo ahaa wiilkii darawalka gaariga u waday maalin wanaagsan maanta waxaan joognaa garoonka aadan cabdi international airport waxaan u joogna inaan sagoortin oo saaxiibkeen maxamed ibraahim macalimow oo ah rugcadaa muddo ka soo shaqeeya saxaafadda qulub soomaaliyeedna aad u weyn waxaan u rajaynaynaa insha allah intuu caafimaad qabo oo lagu isku socdo ilaahay subxaana watacaala nagu soo celiyo waxaan u mahad celinayaa xafiiska wasaaraha ugu horeeya wasaar roble iyo tiirkiisa wasiir khaliid iyo b sk ay dhammaan howlwadeennada runtii waqtigay geliyeen in macallimu maanta istambuul loo qaado la saaro diyaarad ambalaansa oo dhakhaatiir saaran yihiin wakhti badan iyo lacag badan ba runtii geliyey goodsinno saaxiibkeen maxamed ibraahim macallimu garoonka aadan cadde annaga iyo wasiiro ka tirsan dowladda iyo weliba saaxiibadiisa xafiiska wasaaraha macallimu oo shalay ku dhaawacmay runtii qaraxii gurigiisa lagu weeraray alxamdulilahi waa bad qabaa shalay iyo maanta si fiicana looga shaqeeyey in macallimuhu loo helo in loogu qaado dadka dibaddiisa shacabka soomaaliyeed ducadii ay walaalahood u duceeyeen ilaahay waa u aqbalay ducadii ay u duceeyeen ilaahay waa u aqbalay ducadiinnana muhiimay noo tahay ducadiinna muhiimay noo tahay mar labaa u soo duceeya waxaan rabaa ducadii quraan akhriskii aad samayseen asxaabta ummadda soomaaliyeed ehelka ducadaa u ducayseen labada wiilba ilaahay waa u sakiray waana mahadsantihiin mar labaadna u soo duceeyay wasiirka ganacsiga ee warshadaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya khaliif cabdi cumar ayaa bulshada soomaalida iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey garab istaagga ay u muujiyeen maxamed ibraahim macalimow allana uga baryay in caafimaad deg dega uu siiyo oo aan raba halkan aan usoo istaagay ay tahay mahadcelin aan u mahadcelinayo ra-iisul wasaaraha qaranka xafiiskiisa oo aan u kala harin hadday yihiin p s kii permanent secretarygii ku-xigeenkiisii agaasimayaashii kale brotocoolkii bahdi miidiyaha dhammaantood aan u kala harin arrintan iyo ka qayb qaadashada walaalkood inay u gurmadaan dhaawiciisana ay sagootiyaan Eh, argagixisada sbacekuma laha ama booskuma laha soomaaliya insha allah waana iska qaban doonaa Eh, ciidankeenni soomaaliyeed hadda aad buu maaragtay u dhismayaa insha allahu wejiga xigana iyagaa loo jeesan doonaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa doorasho nabada oo wanaagsan oo khayr qabto mar kalena maxaan u mahad celinayaan kusoo gunaanadaya ra-iisul wasaaraha qaranka garab istaaggii hiil iyo hoogii uu la garab istaagay eh, afhayeenkii xukuumadda nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan dhiiragelin ah u samaysay suxufiyiintii ugu horreysay oo soddon sano kadib dhammaysay jaamacadda ummadda soomaaliyeed waryahayaga maxamed muuse tarsan ayaa eegaya faahfaahinta warkan afar sano iyo googo ay ardaydani ku fooganaayeen cilmiga saxaafaddu ay ka barteen jaamacadda ummadda soddon sannadood kadib hadda waxay cagta saareen dhabbihii kamira dhalinta hamigooda waana sababta ay durba lafdhabarta ugu noqdeen warbaahinta qaranka maamulka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa munaasabad dhiirigelina u sameeyey ardayda si ay aqoontooda ula barbar istaagaan jiilka maanta ee shidaalka u ah warbaahinta qaranka ayuub cabdiraxiin maxamed oo ka mid ah ardayda jaamacadda ummadda ka bartay cilmiga saxaafadda ayaa ka mahadnaqaya sidii wadaniyadda lahayd ee loogu soo dhoweeyey wasaaradda warfaafinta
ardaydan maanta halkan fadhiso waa ee, suxufiyiin si toosa shaqada ee, ula falgalay ee, warbaahinta qaranka intii aan joognay runtii waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda warfaafinta qaabkii quruxda badneed ee naloo soo dhoweeyey iyo sidii nolol dhaqmay runtii ee, waxaan helnay khibrad badan oo halkan intaan joognay oo muddo laba sano ka badan ah ee, inagoo jaamacadda aysan noo dhammaan aan halkan ku sugneen ee, qaarkeenna ee, intooda badan ee, la siiye bromoshino ah inay hore usii socdaan agaasimaha telefishanka qaranka maxamed abuukar maada ayaa qiray howlkarnimada xirfaddu u dheer tahay ee ardayda kuliyadda saxaafaddu ay kusoo bandhigeen warbaahinta qaranka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay wax kastoo ka- eh, inta karankeena aan ka qaban karno dhiirigelintiin inaan ka qabanno hadda sidaad la socotiin waxaad lafa dhowrowtiin howsha socoto hadday ahaan lahayd een, ah, raadiga t v-ga soona meel walba haddii aan lahayd barnaamijyada iyo een, qeybaha kala duwan iyo ubuucda tusaale ahaan hadda blay outka waa caloosheenna waaye meesha ugu maaragta muhiimsan oo hadda qof kasta aan lagu aamini karin dadka focal point ugu ee howshaas hayana waa idinka een, ah, badankiina macalin nigeeye cali khaliif madaxa qeybta saxaafadda ee jaamacadda ummadda iyo xogayaha ururka suxufiyiinta fisoj ustaad faarax nuur ayaa soo jeediyey in laga faa'iidaysto aqoonta ardayda si ay qayb uga noqdaan dowlad dhiska wasaaradda halbaan le waxaa le wasiir ee ra- agaasime iyo agaasimayaasha kale dadku aqoontii ay barteen haddaan laga faa'iidaysanin innagay nagula soo jeesanayaan marka dadkan aqoon badan bay hayaan halabuur fara badan bay hayaan karti fara badan baa ku jirta ha laga faa'iidaysto oo sida ugu wanaagsan qaranka ha loogaga faa'iideeyo tabartooda iyo enerjigooda iyo aqoontii la barayna intii suurtagala bidmilaahi tacaala aynu isticmaalo aynu ka faa'iidaysano qaranka ha looga faa'iido Een, marka maanta nasiib aan leediin haddaaba muxuu ahaa aa, idinkoo maaragtay een, intaan tiradiin intaan la eg tahay haddana een, wasaaraddii kasii shaqaynaya laba sanad kasii shaqaynaya oo maantana maaragtay u joogo een, sidaa u dhantihiin inaad wasaaraddii maanta ka howlgashaan aa rabtaan marka taas horta waa idinku bogaadina iyo eh, farsamadii aa hesheen oo inaad inta kaga shaqaysaan oo een, aad muxuu ahaa wax ku barataan oo kusii la sii qabsataan anaga markaa imaanaynay waxay u baahneed inaan saddex biloodaan tababar kusii qaadanay muxuu ahaa een, een, raadi muqdisho kadib aan telefishinka ku noqono laakiin idinku waaba tababar aaba qabtaan laba san- eh, laba sanadooda agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdulaahi xayr ducaale ayaa ballan qaaday hubinta xaquuqda iyo ka warqabka ardayda jaamacadda ee ku biiray wasaaradda warfaafinta iyadoo la eegayo idinkoo isku mar soo qalin jabiyey iyadoo la eegayo in niyaddiinna kor loo qaado iyadoo la eegayo in looga faa'iideeyo cilmigiinna wasaaradda iyo qaranka soomaaliyeed waxaan ku talagelaynaa annagoo wasiirada kaashanayna wasaaradda wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka liiskiinna oo isku duuban waxaa noo qabataan sidaannu idinku baahannahay in aannu u gudbinno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadday kuwan jooga yihiin iyo hadday qaar imaadan yihiinba sidaannu idinku baahannahay sidaa u heshaan xuquuqdiinna maxamed tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
jenaraal xuud iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa maanta heshiiyey iyadoo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka uu goobjoog ka ah heshiiskaasi waryahayaga nuur maxamed cali ayaa warkan inoo soo diray wafdigan uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa soo gaaray magaalada beledweyne waxaana garoonka diyuuradaha kusoo dhoweeyey taliyaha qaybta toddobiy labaatanaad jenaraal axmed maxamed cali sowtareedisho gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeytu cusmaan iyo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada shanaad soo dhoweyn kadib taliyaha ayaa la kulmay jenaraal abuukar xaaji warsame xuud ujeedka socdaalka taliyaha ayaa ahaa xalinta xiisada ka taagan beledweyn iyo ukuurgalidda la dagaalanka argagixisada al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jaytu cusmaan ayaa ka mahad celiyey imaashaha taliyaha ciidanka lugta raggaanu raggan soo wada shaqaynaha jananada ah oo aan garanayo soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fekerayaan iyo boogaha aan leenaha annaga boogaha aan leenaho in la daweeye aan rabno ayaa isku soo beegmay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmu doonaan waxaan idin leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada beledweyne ku soo dhowaada qalbi furan jenaraal abuukar xaaji warsame xuud ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo in tabasho walba lagu xaliyo gogol nabadeed waxaan maanta soo dhoweynaynaa jenaraal biixi oo runtii ah saraakiishaan isla soo faltarnay annagoo isla yaryar maantana da'ah wuxuu u yimid dan iyo maslaxad guud maxay tahay waayo maslaxadu marka xaq naga maqan unbaadi goob ku nahay inaan hello tusno waddadii loo mari lahaa asna unna tuso waddadaan wax ku qaadan lahay cali jeyte waa guddoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay shalna waa i weeraraayey maantana waa issalaamo weyna taas waa ku faraxsana dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshin karo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi oo ka mahad celiyey soo dhoweynta maamulka iyo saraakiisha ay ugu sameeyeen beledweyn ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarkiisa uu ku yimid beledweyne beledweyne waa xudunta soomaaliya xudunta soomaaliya wey caasimadiina waxay u jirtaa saddex boqoloo kilomitr haddii colaadda beledweyne colaadu ka dhacdo waa ayadoo muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada ah hadday nabadu ka dhacdana waa ayadoo soomaaliya o dhan ka dhacday waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab shabaab baa kow ah waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo shabaab gobolka hiiraan inaan ka xorayno biidn illaahi alkariim arrinta walaalkay ka dhawaajiyey abukar xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye insha allah waxaan ku raadsan doonnaa waddo sakhiran ilaahayna aan ka baryayna ilahay inuu noogu soo dhoweeyo oo noogu fuudeeyo waxaan rabnaa cid walba oo beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato insha allah inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helhayaan nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
wafdi uu hogaaminayo xeerilaalyaha guud ee puntland ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waryahayaga cabdiqadar iimaan dhaqane ayaa warkan inoo soo diray wafdi uu hogaaminayay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka puntland maxamed xasan ow cismaan ayaa soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed sheekh cismaan siciid iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland soo dhoweynta kadib ayaa waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay maxamed sheekh cismaan siciid xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland wuxuuna sheegay xeer ilaaliya ku soo dhowow magaaladaadii ee waddankaadii gurigaadii farxad bay noo tahay inaad noo timaado maanta annaga garsoorkii oo dhan farxad bay noo tahay hay-adda garsoorka oo dhan booqashadaada waa jecleen inaan gudoomiyaha ku soo raacda kan duruuftii haddana timid waa noo sheegay xeer ilaaliye waxaan u malaynayaa xeer ilaaliye intuu xilka hayo waa markii u horreyso aad magaalada kasoo timaado inkastoo ay magaaladaadii tahay farxad bay noo tahay maalmaha waa wada joogi doonnaa warbixin baa kala qaadan doonnaa waxaa kaloo rabaa inaan halkan ugu hambalyeeyo ardayda aad hogaaminayso ee reer jubbaland ee jaamacadda b s u macallimiinta iyo maamulkiina aanu ugu mahad celinayn afartii sano ay soo qaateen kulliyadda sharciga waxaa kaloo rabaa inaan ardaydaasi ay tahay arday jubbaland baahi weyn u qabtay insha allahu tacala hay-adaheedii garsoorka iyo hay-adaha baxda cadaalad o dhan ay ka wada shaqay doonaa farxad bay noo tahay maanta inuu xeerlaalihii guud soo hogaamiyo halkan keeno waxaa ka mahad celiyey sida ballaaran ee loogu soo dhoweeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka puntland maxamed xasan ow cismaan
akhyaartana soo dhoweysay wasiirada iyo xeerlaaliyaha iyo dhammaan reer jubbaland waa idinka mahad celinaya sida sharafta iyo wanaagga leh iyo karaamada leh oo aad noo soo dhoweyseen waxaan idiin wadnaa hadiyad qaali ah geedka markii la abuuro ilaa maalinta midhaha laga goosanayo waa la barbaarayaa marka geedkii la abuuray miro gurashadiisii intii aan xanaanaynaynayo sida maarata geedka marka la barbaarinayo ilaa markuu ka dhalayo heerkaas waxaan soo gaarsiinay ardada jubbaland oo halkan joogta insha allahu xoogaa waa socod xoogaa yaroo socod dheer hasoogal waa soo daallay marka warku waa inoo dambaynayaa xog kale qaadashada waa inoo dambaynaysaan isbarashada waa inoo dambaynayaan dad wax lagu tabco dad baa ugu qaalisan dardaarankayga waxaa weeye dadkan aad soo dirteen aw walba idinku aad soo dirteen oo aad u soo dirteen in ay dalkan iyo dadkan anfaco anfacaan annagu waxaanu idiin wadnaa dadkaa soo dirtay oonu wax soo bartay oo u baahan keliya inay shaqo galaan insha allah khadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka kismaayo ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhana hargagixisada al-shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka bakool si loo gaarsiiyo gargaaro dadka abaaruhu ay ku saameeyeen halkaasi waryahayaga sakariya cali raage ayaa warkan inoo soo diray xooga dalka allah ciimiyo khayr allah siiyo ururta afartan iyo koowaad khayr allah siiyo waa iigu wada jiraane kulligood waa iigu wada jiraan khayr allah siiyo magan allah saxanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ururka afartan iyo koowaad guutada shanaad qeybta toddobiyo labaatanaad ayaa maanta raashiin isugu jiro bariis bur baasto sokor saliid iyo timir u qaybiyey dad ka soo barakacay tuulooyin hoos yimaada degmada bula burde ee gobolka hiiraan kadib markii uu arkay taliyaha ururka afartan iyo koowaad maxamed muumin cilmi dhibaatada ay ku nool yihiin qoysaskani danta yar ah oo abaartu ay soo barakiciysay ciidanka oo garaamkooda iska soo jaray kana damqaday dadka tabaalaysan ee ku nool degmada ayaana qoysaskani ugu tagayay xaafadahooda ayagoona ah qoys weliba inta ay ugu talagaleen siinayay qoysaskii la siiyay raashiinka ayaana u mahad celshay ciidanka xoogga dalka
ilaahay idinkiis wixiina dhibaayo kow allah u keeno nimay haasaan ina kale male wixii saadna yeelaayo ilaahu muraadkiina sahal ilaahu muraadkiina sahal dhambilaa dhaca gaar allah inaga mariyo ilaahay idinkiisa afarta qabli khayrkii jiro allah inay siiyo meesha meysku waxaysantiina allah inay waxeeyo ascanta jisakal wiil maasi wiil maasi gabar maasi ilaa intii galow wayoy bas wayoy muraadkiina allah sahalo daanka dowladda allaha ka qabto intii xog alla niimo tuso ilaahan nii bari خير الله يسيره ما أولني أولني أولني أولني وحبا ما
أولني
kusimaha taliyaha qaybta ahna taliyaha laantaha qaybta xasan garaad taliyaha ururka afartan iyo koowaad guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad maxamed muumin cilmi iyo gudoomiyaha amniga cismaan geedi cilmi ayaa waxa ay sheegeen in ay ka damqadeen dadkooda kasoo barakacay tuulooyinka ayna ugu talagaleen in ay u jaraan garaamkooda waxaana ay sheegeen in ay dadkani xaaladooda aada u liidato
waxaan isagu nimiday oo dadkan masaakiinta wax yaroo raashiimaa siinayo garaankoodii iska jaray ciidamada qalabka sida qaybta toddoba-iyo labaatanaad ururka afartan iyo koowaad waxay iska jareen raashiimadoodii garaankoodii iska jareen oo adiga waxay qaada lahaayeen ah waxay arkeen wax ka daran dhibaatooyinay arkeen inaan gaarsiinno karaamaadka ciidanka ururka afartan iyo koowaad guutada shanaad qaybta labaatan iyo toddobaad ay iska soo jareen ee runtii anugu mahad celinaa saraakiishii saraakiil xageenkii dableyda ururka afartan iyo koowaad oo runtii ishilqaan badan muujiyey waxaan rabaa anikoo ka duulayno dadaalkii iyo ama amiirtii iyo runtii intuu ilaahayna garadsiiyey inaan gacanna dadka ayna ku difaacno oon cadowga maanta jira aan uga difaacno argagixisada iyo xaduudaha dalkeenna gacanna aan dadka tabaalaysan aan gaar ugu fiirinno tusaalaha iyo tilmaanta iyo naxariista taliyahana qaybta oo uu tilmaamay noona tilmaamay sidaas darteed garaamkaa yarka ah ayaan saakay ilaahay waxaa uga dhigay aan u geynay annagoo wada soconna maamulkii degmada guddoomiyihii degmada guddoomiyihii amniga saraakiishii muxuu qaybta laatanaad dhammaan annagoo wada soconna ay xataa qayb ka yihiin ciidankii nabad sugidda dhammaan annagoo wada soconna inteennaasuna aan garab ku buuxinayno ururka afartiiyo koowaad garaam yar ay iska soo aruuriyeen ayaan ugu tala galnay inaan qoysqoys ugu dhigno maadaama aanaan barxad gey karin oo aanaan waaraadya soo rarhaynin sidaas darteed allah u barakeeyaan leenahay askari cali raage warbaahinta qaranka bula burde
guud ahaan warkii habeennimo aad ka dhegaysanayseen reediyo muqdisho dhegaystayaal waa inagantaa warka waxaa inoo soo saaray waryahayaga maxamed cabdulaahi rooble waxaa ii farsamaynayay maxamed cabdiweli anigoo nimco xasan ayaa idiinla socodsiinayay tan iyo mar kale inantaanu dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tegayaa sidaas iyo habeen wanaagsan